أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiidnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degniin adag ka soo saartay aqoonsiga yuhuudda ee somalilan maamul goboleedka gaalan raaca ee somalilan ayaa xabsiyada ku guray dad shacab ah oo ka soo horjeeda tillaabada yuhuudda madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa sheegay inuu qiimeyn doono falcelinta aqoonsiga yuhuudda ee somalilan weeraro lala beegsada cadowga allah ayaa maanta ka dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose ehlada mid ka mida maxaabiista ururgaaleedka qaramada madow ee mujaahidiinta ay ku qabteen soomaaliya ayaa codsaday in laga shaqeeyo sidii lagu soo dayn lahaa wiilkooda wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
uu habeenimo axada siddeedda bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo kuu soo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degniin adag ka soo saartay aqoonsiga yuhuudda somalilan walaalkeen xaarid cabdiqaadir ayaa warbixinta warkaasi iina faahfaahinaya kelimadan oo la dhegeysan karo muddo ku dhow toban daqiiqo ayuu afhayeenka xarakada mujahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere allaha xifdiya waxa uu si adag kaga hadlay war saacadee lasoo dhaafay kasoo yiri ra-iisul wasaaraha maamulka xaaqidka ee sahaynada yuhuudda gaalkaas oo sheegay in maamulkiisa uu somalilan u aqoonsan yahay dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale arrinkaasoo ka dhigan halis kale ee shirqool cusub oo ka dhan ah ummadda soomaaliyeed sheekh cali dheer ayaa kelimadiisa shaaca waxa uga qaaday in arrinkan uu qayb ka yahay qorshayaasha xadgudubka iyo boobka ee ka dhanka muslimiinta iyo madax bannaanida dhulalkooda iyo muqadasaadkooda wuxuu ugu horeen sheekhu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay arrinkaas u aragto inuu yahay damaca yuhuudda ay ku qaadanayso qayb ka mid ah dhulka soomaaliyeed islamarkaana ay mujaahidiintu arrinkaas ka dagaalamayaan maanta oo aannu joogno yuhuuddu waa cadowga ugu daran ee islaamku leeyahay waxay saldhig u yihiin yuhuuddu shar walba oo ummadda islaamka loo soo maleego waxay xoog ku haystaan masjidka al aksa oo ah masaajidka saddexaad ee ugu fadliga badan masaajidda islaamka sidoo kalena ah halkii loo dheelmiyey nebigeenna moxamed salawaatuullaahi wasalaamu caleyh waxayna xasuuq aanan noociisa oo kale hore loo arkin ku hayaan walaalaheenna muslimiinta ah ee reer falastiin ayadoo xaalku sidaas yahay yuhuudduna cadowga intaas la-eg ay yihiin allahna subxaanahu wa tacaala uu nooga digay ayaan waxaan maqlaynaa in maamulkaas malcuunka ah ee xoogga ku haysta muqadasaadka islaamka uu go'aansaday inuu qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ku soo faalalo asagoo ku andacoonaya inuu wax uu ugu yeeray aqoonsi siinayo maamulka riddada ah ee ka jira gobollada waqooyi galbeed haddii aan nahay xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaan ka soo hor jeednaa oon diidaynaa damacaas yuhuuddu ka leedahay inay qaybo dhulkeenna ka mid ah qaadato ama isticmaasho ma aqbalayno waana ka dagaalamaynaa bi'idni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa dulnimo heerkii ugu xumaa ah in netanyaahu oo adduunka oo dhan laga soo nacay waddamadii saliibiyiinta ahaa ee maamulkiisa tabantaabi jiray ay sanka ka qabsanayaan waddamo badan oo dunida ka mid ahayna xabsi loogu hanjabayo haddii uu xitaa hawadooda soo maro inay maanta dad soomaaliyeed ku faraxsan yihiin inuu u sheegay inuu aqoonsaday isagoo sii wata hadalkiisa wuxuu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali dheere allaha xifdiye ummadda soomaaliyeed oo wada dhan u jeediyey baaq ah inay ka dagaalamaan damaca yahuudda waxaana uu cad ku maray in mujaahidiintu ay safka hore ka geli doonaan jihaadka ka dhanka yahuudda doonaysa qaadashada qayb ka mid ah dhulka ay leeyihiin muslimiinta soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan ugu baaqaynaa inay ka dagaalamaan tallaabooyinkaas cusub ee ay yuhuuddu qaaday ee ay doonayso inay qaybo ka mid ah waddankeenna saldhigyo ka samaysato waana sababta ugu weyn ee ay ugu marmarsiyoonayso inay aqoonsii siinayso maamulka sirdada ah waa inaana ku raali noqonin gudnimada ay yuhuuddu nala doonayso isla markaasna aanan aqbalinin foolxumada halkaas ka soo socota taariikhdu yaysan qorin in ummad soomaaliyeed ay yuhuud soo dhowaysatay dhulkeeda ku martiqaaday una fasaxday inay xurumaadkeeda ku xadgudubto weliba xilli uu gumaadka yuhuuddu ay ku hayso falastiin uu socdo dhiigga muslimiinta kasana uu qubanayo waxaana ka horreeyey maamulka murtad xasan sheekh oo horey u aqoonsaday maamulka yuhuudda kuna garab istaagay xasuuqa muslimiinta falastiin taariikhdu yaysan qorin in yuhuudda masjidka allaaqsa xoogga ku haysata ee maalin walba diinteenna iyo muqatasaadkeenna ku tubanaysa ay deris lala soo noqoto dhulkeenna ay nabad iyo xasilooni ku hesho waa inaan rag dumar saqiir iyo kabiir u istaagnaa sidii aan damacaas yuhuudda iyo murtadiinta dabadhiilibka u ah u beenin lahayn annaguna haddii aan nahay xarakatu shabaab almujaahidiin safka hore ayaan ka geli doonnaa insha allah jihaadkaas aan diinteenna dalkeenna iyo dadkeenna uga difaacanayno yuhuudda malaaciinta ah ee allah ku tilmaamay inay yihiin alqirada waalkhanaasiir
sidoo kale sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa jeediyey baaq kale oo ku wajahan culimmada soomaaliyeed kuwaasoo ugu yeeray inay kasoo dhalaalaan doorkooda inay u istaagaan jihaadka iyagoo dadka u caddaynaya xaqa kuna boorinaya inay iska difaacaan duulaanka lagu soo qaaday waxaan ugu baaqaynaa culimmada wa allaha baray kitaabkiisa inay gutaan ammaanadii allah subxaana wa tacaala uu saaray ammaanadaas oo ahayd inay xaqa caddeeyaan munkarkana reebaan baadilkana la dagaalamaan macruufkana faraan haddaad sidaas yeeli weysaan ku bishaaraysa dulle adduun iyo mid aakhira haddaad waajibkaa gudataan kuna sabartaan wixii dhib idinku soo gaarana ku bishaaraysta cisi adduun iyo mid aakhiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waid akhada allaahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaas latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunahu fanabaduuhu waraa'a duhuurihim walaa taktumuunahu fanabaduuhu waraa'a duhuurihim waashtarow bihi hamanan qaliila fabi'sa maa yashtaruun وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ما تلمجره منكر كوين إن قالوا له قانسمه midnimada ummaddana la tirtiro cadowgeedana loo nugleeyo mana jiro macruuf ka weyn bacda tawxiid ina gaala raacnimada ummadda looga digo cadowgeeda la baro midnimadii allah farayna la faro taana naf iyo maal lagu bixiyo oo lagu jihaado kitaabka allahna la isugu keeno ummadda kelimadda sheekh cali dheere oo la baahiyey goordhow waxay kusoo beegmatay iyadoo saacadii lasoo dhaafay maamulka sahaynada uu ku dhawaaqay inuu ixtiraaf siiyey maamulka riddada ee somalilan arrinkaasoo shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba ay si weyn uga soo horjeesteen waxaana kelimaddan sidoo kale timid iyadoo hoggaanka sare xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka digayo halista ka dhalata in muslimiinta ay gacmaha ka laabtaan damaca gaalada ee ah kala qaybinta dalkan iyo dadkiisa maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan ayaa xabsiyada ku guray dad shacab ah oo ka soo horjeeda tillaabada yahuudda yaasir maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa tan iyo shalay markii uu ra-iisul wasaaraha yahuudda ku dhawaaqay inuu dowlad madax bannaan u aqoonsaday gobollada waqooyi ee maamulka shaadladirarhka ah ee somalilan waxaa deegaanadaasi ka bilowday dabaaldegyo ay hormuud ka tahay xukuumadda riddada ee hargeysa dabaaldegyadani oo ilaa iyo xalay socday islamarkaana ay ka hadleen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ciro ayaa lagu taageeray go-aanka ra-iisul wasaaraha yahuudda uu maamulka somalilan ugu aqoonsaday dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa booliiska ayaa lagu soo warramayaa in howlgal ballaaran oo habeennimadii xalay ay qaadeen ay ku soo qabqabteen dad fara badan oo si weyn uga hor yimid go-aanka dhagaraysan ee yahuudda ku rabto inay ku qabsato waqooyiga soomaaliya dadkan shacabka ah ee la xirxiray ayaa la sheegay inay isugu jiraan culimo iyo indheergaradka leh oo ku baraarugsan jallaafada yahuudda bayaan xalay ka soo baxay taliska booliiska ayaa lagu sheegay inay gacanta ku dhigeen dad ay ku eedeeyeen inay ka hor yimaadeen aqoonsiga somalilan culimmada saacadihii lasoo dhaafay lagu goray xabsiyada waxaa ka mid ah sheekh lagu magacaabo maxamed kaariye kaasi oo bartiisa facebooka ku qoray erayo ka dhan ah tallaabada yahuudda isagoona ku baaqay in si adag looga hor yimaado qoraalka lagu xiray ee sheekha uu soo dhigay bartiisa xidhiirka bulshada ayaa waxay ahaayeen oo uu yidhi ka kacay ka kacay kufri baa yimide ka kacay yahuud baa timide ka kacay netanyahu diidoo ka kacay booliisku waxay ku goodiyeen inay beegsan doonaan cid kasta oo ay u arkaan inay wax u dhimayaan wax ay ku sheegeen qarannimada somalilan iyagoo bulshadana u jeediyey hadallo isugu jira caburin iyo cagajugleyn ka dhan ah cid kasta oo ka hor timaada hagardaamada yahuudda wasiirka waxaa lagu sheego diinta iyo awqaafta ee maamulka gaalaraaca ah ee somalilan murtadka lagu magacaabo cabdulaahi baashe daahir ayaa isna si weyn u difaacay heshiiska ay la galeen yahuudda iyo tallaabada aqoonsiga madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka ayaa sheegay inuu qiimeyn doono feelcelinta aqoonsiga yahuudda somalilan walaalkeen caliyar ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya madaxweynaha maraykanka gaal donald trump ayaa si cad u sheegay inuusan ku degdegi doonin aqoonsiga maamulka shaadladirirka somalilan sida uu saacadihii lasoo dhaafay baahiyey wargeeska new york bost oo ka soo baxa dalka maraykanka trump ayaa sheegay in aanu islamarkiiba ku raaci doonin tallaabada netanyahu ee aqoonsiga somalilan islamarkaana fiirinayo falcelinta ka dhalata arrintan isagoo si taxadir leh u baaraya codsiga saaxiibkii u soo jeediyey ee madax banaanida maamulka hargeysa joornaalka oo waraysi la yeeshay madaxweynaha maraykanka ayaa ka sanqariyey in donald trump uusan u badnayn inuu somalilan u aqoonsado dal madax bannaan kadib markii yuhuuddu noqotay kooxdii ugu horeysay ee tallaabadaasi qaada trump ayuu wargeysku xusay in aanu ku ganacsanayn go-aanka yuhuudda ee arrinta somalilan waxaana uu xiriir dhinaca taleefonka ah oo uu la yeeshay uu si fudud ugu yidhi maya wakhtigan ma aha kadibna waxa uu intaasi raaciyey oo haddana uu yidhi waxaan si fudud u odhan karaa maya intii uu waraysigu socday waxa uu trump mar kale isagoo liidaya maamulka gaalaraaca somalilan uu cod dheer ku yidhi ma jira qof runtii og waxa somalilan tahay ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa dhankiisa sheegay inuu u gudbin doono madaxweynaha maraykanka fariin muujinaysa rabitaanka iyo dalabka murtad ciro ee ah in somalilan lagu daro dalalka qaybta ka ah heshiiska abraham sida uu wargeysku uu ku xusay warbixintiisan wargeysku waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in trump uu u muuqday mid aan ku ganacsanayn tallaabada uu qaaday netanyahu sidoo kalena waxa uu muujiyey inuusan raalli ka ahayn soo jeedinta somalilan ee ah in maraykanka ay siiso dhul uu ka dhisto saldhig ciidan oo dhinaca badda ah kuna dhow iridda laga galo baddacas weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa maanta ka kala dhacay wiilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose waxay maanta agagaarka deegaanka darshe ee dhaca waddada xeebta ah ee isku xirta magaalada marka iyo muqdisho laba qarax la beegsadeen askar lug ah oo maleeshiyaadka riddada ah waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo murtadiinta ka soo gaaray qaraxaasi dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerareen fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin deegaanka yuuntay ee duleedka magaalada kismaayo dhaawacu waa laba askari oo murtadiin ah halka dhimashaduna ay tahay hal askari oo murtad ah ehlada mid ka mid a maxaabiista ururgaaleedka qaramada mudow ee mujaahidiinta ku qabteen soomaaliya ayaa codsaday in laga shaqeeyo sidii lagu sii deyn lahaa wiilkooda marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inuu faahfaahinaya maxbuuskan dagaal oo fariintiisa toddobaadkii lasoo dhaafay ee baahisay kataa'ib al akhbaariya ayaa qayb ka ah maxaabiista dagaal ee ururgaaladka qaramada midoobe ee lagu qabtay soomaaliya wuxuuna si gaar ah uga soo jeedaa dalka kenya muuqaalkiisa ayuu ku daray fariimo kala duwan oo ku socda madaxweynaha dowladdiisa kenya xoghayaha ururgaaleedka uu ka tirsan yahay ee qaramada midoobe iyo shacabka dalkiisa warbaahinada kenya ayaa si weyn u faaqiliyey fariimaha uu daray amboros kimite oo ah maxbuuska dagaal ee qaramada midoobe warbaahinada wacafka dheer ayaana warbixino ka qoray muuqaalka kataa'ib al akhbaariya ee uu ka soo muuqday maxbuuskan qoyskiisa ayuu gaaray muuqaalka waxayna soo hor fadhiisteen warbaahinta si ay ugu baaqaan kenya iyo ururka qaramada midoobe inay si deg deg ah uga shaqeeyaan sidii loo sii dayn lahaa wiilkooda hooyadiisa oo lagu magacaabo mangareeti waayarimu iyo walaalkiisa oo isna lagu magacaabo maarti muwangi ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay inay codsi u dirayaan hay-adaha iyo bulshooyinka kale si ay u xoojiyaan dadaallada horseedi kara inuu xorriyaddiisa helo wiilkooda wiilkooda kimiita ayay sheegeen in markii ugu dambeysay ay arkeen ay ahayd labaatin toddobada diseembar labada kun saddex iyo labaatan kolkaas oo ka soo qaybgalay kulan qoys oo ka dhacay gurigooda oo ku yaal tuulada kiyandiija ee degmada indaragwa wuxuuna kolkaas u sheegay inuu soomaaliya dib ugu laaban doono maalinta xigta si uu shaqadiisa u sii wato balse laba toddobaad kadib ay ogaadeen in kimiita iyo kooxdiisa ay ku dhaceen gacanta shabaabulmujaahidiin maxbuuskan hooyadiisa waayarimu waxay muujisay niyadjab iyadoo sheegtay inaysan jirin xiriir toos ah oo ay ka helayaan dhanka ururgaaleedka qaramada midoobey iyo dowladda kenya mar ay arrimahaas ka hadlaysay maxbuuska hooyadiisa waxay tidhi waxay gaartay heer mas-uuliyiinta qaramada midoobey ay joojiyaan ka jawaabista wicitaanadeenna oo keliya fariimo ayay ku soo dirayaan mar kastoo aan wax ka weydiinno in horumar la sameeyey waxay noogu jawaabaan inaysan jirin xog cusub waxay si wadajir ah dowladda kenya iyo hay-adda uu ka tirsan yahay iyo dadweynaha kenya ugu baaqeen in laga wada shaqeeyo sidii loo sii deyn lahaa wiilkooda wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkaasi inoo haya cabdiraxmaan maxamuud axmed waa askariga toobadkeenka ah ee kasoo goostay maamulka shahaadla dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland iskuna soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee degmada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose sida uu noo sheegay askarigan ayaa maleeshiyaadka murtadiinta ka tirsanaa muddo hal sano ah waxaana lagu soo tababaray jaamacadda magaalada kismaayo isagoo hadda ka mid ahaa maleeshiyaadka ku sugan deegaanka birta dheer halkaas oo ah meesha uu kasoo dhaqaaqay askarigan oo wata qori iyo boosh ayaa markii toobadda loo qabtay kadib waxa uu la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus aniga waxaa cabdiraxmaan xamiid axmed waxaan ku biiray qoladii waagii abris baan ku biiray abris baan hanuun waagii magaraysa inta u dambeeya tababarka xalka magaca lagu bixiyay oo adigu waa waa qoladan birta dheer ugu joog sanadkaan raacay eega anu hal sano baan meesha ku dhex jirayda anu hal sano baan ku dhex jiray halkii sano wax balaayo igu dhacday ilaahay wiiga badbaadiyey waxba ma aragni waa gartay xagee ku tababaratay jaamacadda jaamacadda jaamacadda kismaayo afar bilood baan ku jiray waa gartay markaa isu soo dhiibtay kadib sidee laguu soo dhaweeyey si fiican si fiican maasha allah maasha allah maasha allah si fiican baa lagu soo dhaweeyey wax xubah oo aa wadatay markii a imaanaysay
qori baan watay iyo boosh qoriya booshaa wadatay inta badan wilaayaadka islaamiga ah ayaa qaabila askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxaya sufuufta cadowga islamarkaana waxaa loola dhaqmaa si aada u wanaagsan hubka ay wataanna loo lacageeyaa taas oo dhabbaha u xaarta in kuwo kale sidaas oo kale ay toobadda allahayee ku soo dhiiradaan inay isaga soo baxaan murtadnimada iyo gaal u adeega islamarkaana ay si bareera isugu soo dhiibaan mujaahidiinta warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii habeennimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu